asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanto wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada waa xubintayni murtida maanta waana xubinta murtida maanta ee aan halkan ka soo jeediyo aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinta murtida maanta ee dhinacyada farada badan waxaynaga tusisa waana xubinta murtida maanta ee la dhihi karo waa mid dana fara badan dadku ay u isticmaalaan nooc kaste oo ay u dhigaanba xubinteennan maantana idamka eebe waxaan ku soo qaadanaynaa oo ayna leedahay waxaa la yidhi saddex danbaa loo tuma saddexda danta loo tumahayo waa saddexdee balaynu isla eegne saddex danbaa loo tuma buun dagaal durbaan aroos iyo dabaaldeg qaran saddexdaba danbaa loo tumaabay xubinteennan murtida maanta inan leedahay bal aan ku celiyo waxaa la yidhi saddex danbaa loo tuma buun dagaal durbaan aroos iyo dabaaldeg qaran saddexdaba danbaa loo tumaa bay xubinta murtida maantu inan leedahay aan hoos u dhex gallo haddii eebba idmahayo idinka iyo aniguba marka lagu leeyahay buun dagaal dan baa loo tumaa dan baa loo tumaayoo niman dan leh ama hadda soomaalidoo kale inta markaan dadka soomaaliyeed eegno dagaal sax ah ama dagaal maaragtay ajir laga hela iyo xasanaad soomaalidu maba gashaba dagaalkay gasha muxuu yahay waa dagaal dan gaar ah laga leeyahay waa dan qabqable waa dan qabiil waa dan danayste waa dan maaragtay nin raba inuu meel ku habsado waa dana gaar ah unbaa loo tumay waa buun dagaal waana tii mahmaahadii soomaalida ee hore ee maaragtay hoogiya baa ay lahayd nin buun tumay colaad dalbey ama cilaaq dalbey cilaaqda iyo colaadda labadaba haddii aad dhahdo way ansaxaysa cilaaq haddii la dhahana waa barnaamij maaragtay xagga hoose ah oo arrimo hoose loo isticmaalahayo haddaad colaad dhahdana dee isagaa doontay oo haddii ilahay idmahayo waa uu u yeedhanhayaaba oo maaragtay colaaddii buubuubuuba uga siiyey marka maanta mid horlahaba ku soo korodhay baan dhihi karnaayo buunka laftiisa hadda waxaa loo tumaaba nimanka xildoonka ehe maaragtay dadka jaliyey ee nayla jaliyaha sidii gabay waxaan xasuustay uu tirinhayay ninkii la odhan jiray lacajiiba ay dhahayey nuxnuxsiga ina catoosh dhinac isku dooguuye nasiib baanu leenahay haddaan aadan soo noqon u dhahay aadankaas ma ahan aadan bare waa malaha waa aadan cadde filaayo dad fara badan reer waqooyi barea laga yaa inay dhahaan cabdinaasir aadan buu sheegaya aadankaasle madaxda hadda joogta ay madaxa isu kaanageliyaan ma ahana aadan cadde weeye ninku wuxu uu sheegahayey haddii eebaydmahayo waana nin hore gabay uu tiriyey ayay odhaahahani ku jireen sidaa in loo fahmo ayaan jeclahay waxa weeye marka buunkii hadda waxaa lagu daray madaxda ama waxmatarayaasha ah qaarkood ayaa loo yeedhayaa aad maqli wax uu tarana male oo maarata waa lagooyo waa buun dagaal dan baa loo yeedhiyaayo danta loo yeedhinaya waxay tahay ujeeddooyin gaar ah ayaa laga leeyahay waa durbaan aroos durbaan aroosna dee arooskaa iyo inta gabadhaa laga gelbinhayey hawshaas ayuu ku xidhan yahay durbaan iska sii socon hayo berri iyo beri dambe iyo beri dambe sii dhacahay ma aha markii aroosku dhammaado isaguna halkaas ayuu ku egyo dantii loo tumhayey in qoyskan la xareeyo ayay ahayd dabaaldeg qaranna dan baa loo tumaayo maalin walow maalmaha anugu aana taageersanayn ay ka mid tahay oo aanan aqoonsanaynba in la dhaho waana la gumaystay waana la gumaystay maalintaan xorriyadda qaadanay inaan in la dhaho aanan qabinba oo dadka waxaas laga maydho fikrada noocaas aan qabo haddana maalin heblo aan xorownay ayay siyaasiyiintu dantooda ku muujiyaan iyo ujeedooyinka ay leeyihiin iyo hadallada ay rabaan ay bulshada gaadhsiiyaan dantaasay u tumaan saddexdaasba dan baa loo tumaa waana dan gaarehe ma ahan dan guud ayaan odhan karnaa mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamka eebe waxaa la yidhi ninkii belo abaabula wuu ku baxaa belo ninkii abaabulaa wuu ku baxaa waxaa la yidhi belo ninkii abaabulaa wuu ku baxaa